waa shabakada warbaahinta ceegaarka oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan internetka ciwaanka iyaguna uu yahay wwwceegaarc com dhegaystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bialfi khayr maanta waa maalinimo ciid ah guud ahaan dunida muslimka ahina waa laga dabaaldegaya haddii aynu soo qaadano magaaladan hargeysa ee caasimada somalilan dadku aad ayay u faraxsan yihiin waxaad ku arkaysaa waddooyinka waaweyn ee magaalada dad fara badan oo faraxsan oo weliba si raxan raxana u socda haddaba dhegayste ma ku fakartay oo ma isweydiisay imise qof ayaa maanta aan faraxsanayn qaar iyagu ay la soo gudboonaatay geeri ama caafimaad darro qaar iyagu ku xidhan xabsiyo waaweyn iyo weliba qaar aan awoodin xitaa dharkii ay xiran lahaayeen ama wixii ay cuni lahaayeen dhegayste waxaa lagaaga baahan yahay in aad la timaado mahadnaq mar waloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u mahadnaqdana ilaahay wuu ku siyaadinayaa sida uu kitaabkiisa inoogu sheegay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddaba dhegaystayaal saaxiibayaal waxaa maanta marti inoogu ah qolka wararka ee shabakada warbaahinta cagaag dot com sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo si weyn looga yaqaano guud ahaan dalka soomaaliya sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo labaatankii sano aynu kasoo gudubnay xaruntiisa ay ahayd magaalada laascaanood ayaa waxa uu ku howlanaa la dagaalanka jaaliga sheekh cabdinaasir dadka ku dhaqan s s c ama gobolada sool iyo sanaagii cayn si weyn ayay u qadariyaan waxaanay aaminsan yihiin inuu yahay aabihii diinta ama aabihii waxbarashada diinta ee goboladaasi sheekh cabdinaasir maanta ayaa waxa uu soo gaaray magaalada tan hargeysa cabdilaasir waxa uu nagala qayb qaadan doonaa farxadda ciidul adxaa isagoo weliba nooga warrami doona axkaamta ciidul adxaa dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saaray anigoo aadan cabdullaahi ah wixii ra'yi ama fikir aad qabto dhegaysta waxaad ku soo dirtaa webmasterka barnaamijku waa barnaamijkaagii sheekh cabdinaasir kusoo dhawo barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد آه، وهرين تولى لها آه، مسلمين تا أيامها في عين كتر آه، آه، عشر آه، عشر ذي الحجة مطونكي أيامها سنة هو فضل قبضنا أين تشوقنو وحي الله سبحانه وتعالى دين كبري يا دمانتي نفتي دي نفتي نبا ilaahay acmaasheena aqbalo ee oo inaga dhigo dadka alla subxaana wa tacaala u dambi dhaafo maalmaha khayrka badan ikhwaani waxay ogtihiin ayaamaha kan waa ayaamaha runtii sanadka ama caamka maalmaha ugu fadliga badan weeyaan waa maalmihii alla subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku dhaartay walfajri walayaalin cashirin washafci walwatr marka waxa weeyaan waa tobankii ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaartay maalmahan waxaa ku jirta maanta oo ah yowma carafa oo dadka xujaajta ah ay isugu yimaadeen beytka ilaahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ay baryayaan dadka muslimiinta ee meel kasta joogana oo aan xujayda ahayna ay sooman yihiin waa maalmaha fadliga badan bay ka mid tahay waxaa berrina sugaysa oo ah yowmul ciid al adxaa udxiyadii in la qalo ayaa waxay tahay acmaasha ugu waaweyn ee la qabto maalintaas oo kale ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku tilmaamay udxiyada ama dabiixada ama gowraca oo ah waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waxa ugu qiimaha badan buu ka mid yahay dabiixadu ama gowracu walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allahi calaa maa razaqahum min bahimati lancaam failahukum ilaahu waaxid falahu aslimuu wabashir lmukhbitiin waa kaa layidhi subxaanahu wa tacaala marka gowracaas ama dabiixadu waa waxyaabaha taqarubka alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo qofka gowracaya neefka ilaahay subxaana wa tacaala uu sharcigiisa ku qeexay nabigeenu inoo cadeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa qofka iimaan kale oo ilaahay qalbigiisa uu taqwo geliyey sida qur-aanka alla uu leeyahay dalika waman yucazim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub buu yidhi alla subxaana wa tacaala weynaynta ilaahay calaamooyinkiisa calaamadaha ilaahay waxaa ka mid ah gowraca ama dabiixada ayaa ka mid ah qofka markaa weynaynaya waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa uu taqwo geliyey waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh inoo tilmaamay aadaab loo baahan yahay qofka gowracaya neefka ama maxaaba uu yahay neefka la gowracaya goormaa la gowracaya waktigiisu waa intee waxyaabaha hadiga waxaa ka mid ah sunnaha rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tobankaasi hadday soo galaan inuu qofku timaha iyo cidiyaha iyo aanu goynin ee iska ilaaliyo oo rasuulku uu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man ra'aa hilaala dilxija فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه ابن ماجه ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه قفك بشهادة الحجة أركا ودون ينو أضحية دي سمعيه وإن هنا تميز وكقادين عديس وكقادين إلى أوكا أضحيسته وآدابته ونأكسنه سنة رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحالين وأدون صدي كمسلمين هطين نهي إن نفك لقوره على ديار صدو nafka la gowracayo tilmaamiisa waa laynoo sheegay waxyaabaha la iska ilaalinayo iyo kaaan la rabin in la gowracona waa laynoo sheegay lix noocun baad iska ilaalinaysaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inoo diiday alcawraau lbayinu cawaruhaa neefkii cawaraa ee sharca maxaan ku dhahdaa cawarkiisu aada u muuqday kaa waa la iska ilaalinayaa almariidatu lbayinu maraduhaa neefkii bukay ee bukaankiisu isaguna aada u muuqday kaana waa laga iska ilaalinayaa alarjaau lbayinu dalcuhaa neefkii laangaraha ahaa ee laangaranimadiisu ay muuqatay waa neefka la iska dhowraya ayuu ka mid yahay waxaa saddexeeya alcajfaa allatii laa tunqi waa neefkii maxaan ku dhaha caatada haweyda ahaa ee aan isagu maaragtay hilib laga goosta lahayn waxaa ka mid oo shaneeya neefkii yaraa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay neefka la qalayo ama geel ha ahaado ama ari haal ha ahaado ama lo ha ahaado asaba nimcooleyda inuu ka baxa maaha geela waxaa la rabaa inuu shan jir yahay loda waxaa la rabaa inuu laba jir yahay riha waxaa la rabaa laba jir inuu yahay idaha waxaa la rabaa hasana inuu jiro marka neefka waxaan ahayn ee intaa ka yar waxa weeye lama ogola siniga iyo da-da waa la iska ilaalinaya oo inuu yar yahay baa la iska dhowraya waxaa la rabaa in la gowraco waktigii loogu talagalay oo ah marka salaada ciidda la tukado ciidda waktigeeduna wuxuu gelayaa marka qoraxdu ay kor u kacdo calaa qadri rumxin yacni waran dherarkii in leeg oo qoraxda shuruuqu markay soo baxayso waktiga ay soo baxayso qoraxdu labaatan daqiiqo kadib ayay qadarkaa kor u kacaysaa marka waxa weeyaan xilligaas oo marka salaada la tukada ah oo qofka muslimkii ciidda uu soo tukado waktigaas ayuu gowracayaa gowracaasi wuxuu soconayaa maalintaa ciidda oo berito ah iyo saddexda maalmood ayaamu tashriiq la yidhaahdo intaaba gowracu waa furan yahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikr illah buu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalmaha ayaamu tashriiq la yidhaahdo waa ayaamaha cunidda iyo cabitaanka iyo maaragtay dikriga ilaahi subxaanahu watacaala markaa neefku waa la gowracaya waana shuruudaha noocaas ayaa la ilaalinaya waxyaabaha kale ee loo baahan yahay ayaamahan in la qabto waxa weeyaan waa salaadii ciidda oo iyada qudheedu ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu saaray oo culimmadu ay tilmaameen sunna mu-akada ay ka dhigeen qaarkoodna ay waajiba gaadhsiiyeen salaadana waa la ilaashanayaa intaan goobta la tegin oo la bixin waxaa sunno ah maanta oo kale in lasii soomo oo marka la baxayo salaada subax dabadeeda ilaa inta salaada ciidda laga soo tukanayo qofku inuu afhaysto ayaa hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxyaabaha hadyiga ah ee wanaagsan waxaa ka mid ah inuu qofku sii maydho oo sii qubaysto oo si fiican isii nadiifiyo waxaa hadyigii rasuulka ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xagga ragga in cadarkii la mariyo oo diibkii udaygii qofku uu si fiican usii qaato uuna sii labisto hadduu nin yahay dharka nooca ugu wanaagsan inuu labisto oo qaato ayaa hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi dumarku iyagu kuma jiraan xagga dharka xijaabkoodu way ku tegayaan xagga diibka isticmaali maayaan waxaa dumarku u iman karaa dhammaantoonba goobta lagu tukanayo oo layihahdo musalla alciid dumarku ama islaamo waaweyn ha ahaadeen ama gabdho yareer ha ahaadeen kuwii xaydka qabay ha ahaadeen dhammaantoodba way imanayaan oo xayd kuwa xaydka qabaa marka goobta lagu tukanayay bay ka ictizaarayaan sida rasuulkeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaydka mucatiya ay leedahay amaranaa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam an nukhrijahuna fi lfitri waaladxaa alcawaatiqa walxiya البيضاء وذوات الخدور وحو رسولكنا أمري صلوات الله وسلامه عليه إن أنتم كسار ما أنت عيد الفطر إيا ما أنت عيد الأضحى يعني كوا قاشانتك دواء اليرتا إسلامها واوين يكوا حيد كقبا لما أنتم بإلي بحان أيا رسولك أمري صلوات الله وسلامه عليه سي خير كوين ما أنت أصو حاضران waxaa sunnaha dadka dhalinyarta qudhooda caruurta in la keeno goobta la keeno khayrka ay soo xaadiraan waxaa hadigii rasuulka ah salawaatullahi wasalaamu calayhi wadadii markii hore lasii qaaday wadda aan ahayn in lasoo maro si khayrka dadka muslimiinta wadooyinka aad maraysa ay kaaga markhaati kacaan ama malaa'igta ay u markhaati kacdo iyo hadigii rasuulka ka mid a waxaa hadigii rasuulka ka mid a in haddii aanu musallaha lagu tukanayo aanu fogeyn in la lugeeyo oo lug lagu tago ayaa iska fiican waxaa hadiga rasuulka ka mid a maalinta in takbiirta la badiyo oo takbiirtu waxay bilaabanaysaa gabaldhaca yowma carafa maalinta carafa maqribkeeda gabalku markuu dhaco ayaa takbiirtu bilaabanaysaa waxa weeye takbiirtaana waa la badinayaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maalmahaasoo kale aad baa takbiirta loo qaadi jiray maalmahaas waa maalmo khayr badan oo loo baahan yahay in ducada la badiyo oo qofka muslimkii baahidiisa uu ilaahay subxaanahu watacaala si ikhlaas leh oo niye leh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka cabsanayo in ducada loo badiyo baahid aad u baahan tahay ilahay waxaad ka rabto janno aad weydiisato ee muslimiinta duruufa adag iyo dhibaatada jirta ilaahay subxaanahu watacaala loo weydiiyo dhammaan waxaan dadka muslimiinta leenahay كل عام وأنتم طيبون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك shacabna si ruuxaan ku weydiiyey dadka yurub iyo ameerika ku nool mashaakil fara badan baa runtii haysata oo xagga gowraca marka la joogo marka taa iyadu haddii aanu qofka helin neef uu gowraco awoodina karayo lacagtii uu ku gowrici lahaa qofka maxaa la gudboon
waxaa la gudboon qofka muslimka lacagta inuu diro dalka islaamka ah ee baahida badan ka jirto gaar ahaan dee dalkeena soomaaliyeed oo kale waa ogtihiin badan baa ka jirta cid baad wakiilanaysaa lacagti baad soo diraysaa waxaa un la rabaa inaad dardaaran fiican siiso waktiga salaada kahor inaan la gowricin oo axkaamtii aad markaa diraysiisid baa loo baahan yahay wakaaladaas baad samaynaysaa taasaa kuu bannaan waxaan kaloo ku weydiiyey dadka waxaa iyagana dhibaato kala haysata xagga tashriiqa ama cadayn soo bixida oo laga yaabo xagga waktiga inkastoo ay culummada waktiga iyagu ay ka hadlaan qoladan culumta taa iyadu ma jirtaa wax culummada iyo fatwo ay kasoo saareen oo ku saabsan xilliga waxaa laga yaabaa soomaaliya xilliga laga ciido oo kale in ay ka duwanaato xilliyada yurub iyo america taa waxay tahay taasi waa qolo waliba dee way taqaanaa culimada waddankiina joogta ama yurub ama america iyo gobollada kala duwan ragga culimada ee jooga unbaa la kaashanaya iyo tashriiqooda iyagaa yaqaana fatwadu marka xaggaasay u noqonaysaa oo xaggaa waa taqaanin bay la tahay taasaa u noqonaysa wallahu aclam waxaad kale ka warantaa sheekh maalmaha ciidda ama farxadda dadka baa u fahma in la ciyaaro waxyaala qaarkood la sameeyo meelo laisugu yimaado fantasiyo la sameeyo dadkan maxaa u dardaarmanahay
runaantii waa ayaam farax leh oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegay inay gaaladu ciidi jireen oo maalintii madiine uu yimi ciidihii jiray oo dhan wuu buriyey labadaa maalmood buu kasoo reebay rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu sheegay in dadku waxyaabaha mubaaxaadka ee bannaan ee aan mafsado lahayn dadku way samayn karaan waxa weeyaan gabdhuhu dumarku gaarkooda markay u joogaan guryahooda inay maaragtay waxyaaba codaad iska fiican oo ama heese aan maaragtay dee maaragtay lahayn wax munkara aan ku jirin ama se raggu aanay maqlaynin ama erayadooda iyo midhahoodu aanay munkar ku jirin ay dhexdooda qaadaan oo iska ciyaaraan boodboodaan wax dhibaataa male raggu haddii goobaha waxay la tahay meelaha qaarkood beretan iyo in la sameeyo ama haddii waddanka soomaaliya gudihiisa beediyaha oo kale waa la iska dhugtama oo shiishtan iyo waxbaa la sameeyaa waxyaabihii ciyaara ee maaragtay mubaaxa ah shareecada islaamku diidi mayso meelaha joogtaan culimadeedu maad weydiin doontaan laakiin ziyaadaadka waxyaabaha gaaladu ay samaynayso ama kudayashada gaalada ama dhaqanka gaalada iyo isqaawiinta iyo waxyaabaha faraha badan ee mukhaalif lisharciga ah waxa weeye arrintaas ma banaana wax uun mubaaxa oo culimada aad weydiin doontaan meelihiina wixii ka jira yumad oola noqon doontaan wallahu subxana wa taala aclam sheekh cabdillaasi aad u mahadsan tahay waxaad kaloo nooga warantaa waxbarashadii gobolka sool ee diiniga ahayd halkay maraysaa waxaa la leeyahay xogoo hoos u dhac baa jira berihii ugu dambeeyey taabal nooga waran runtii tacliintu aad bay u wanaagsan tahay ama ha ahaato tacliinta culumta sharciga iyo daraasada lawada ha ahaato ama madaarista oo iyada qudheeda culumta sharciga hadday doonto sharcigu waxaa ogolaaday laakiin iskuulaadka caadiga la dhigto dhammaan matacliintu aad bay u wanaagsan tahay waxaan leeyahay runtii waqti ay ka fiican tahay ma jirto masaajidu duruustu waa ka socotaa oo kutubtii waa laga akhriyaa machadkii oo isagana culumtii sharciga ayd ka socoto oo runtii aad iyo aad xawli aad u fiican ku socda ayaa jira jaamicadda qudheedii oo iyada qudheedu hadda aad u socoto dhismaheedii uu maaragtay bilow yahay oo meelo gaara oo guryo lagu dhigtana waa jirta sekondariyada qudhoodu aad bay u socdaan marka waxaan leeyahay jawiga tacliimiga aad buu runtii u wanaagsan yahay macayd xitaa waxaa soo kordhay maaragtay lagu barto kombyuutarada iyo rag dibadaha kasoo noqda ay ka wadaan runtii waxaan qabaa tacliin aad isugu dheelitiran oo ama culumta sharciga iyo dacwadda xaggeeda ha ahaato ama waxyaabaha technology horumarka ha ahaato aad baa maaragtay gobolku hadda ayaamaha kan dhaqdhaqaaq tacliimiya oo aad u xoogan baa ka socda waxyaabaha aynu markaa aad u baraarujeenna waxaa kamid ah ragga dabadaha jira ee aqoon-yahanada ah waxaa looga baahan yahay inay dareen u yeeshaan dalkooda oo ay fahmaan in loo baahan yahay dadkii in wacyigelinta ama aqoonta ninkii waxbartay inuu kaga qayb qaato dalka gudihiisa sida dhalinyar fara badan oo runtii aqoon-yahan ay soo noqdeen wax badana laga faa'iidaystay oo ay wax u tareen waxaan leeyahay markaa raggiina dabadaha jira waxaad barateen inaad waddanka kusoo celisaan oo dhalinyarta uga faa'iidaysaan waa shay gar ah oo laydinka baahan yahay runtii gobolku marka aad iyo aad baa horumarkiisu u jiraa oo xagga tacliinta hoosu dhicma jira weeyaan baan leeyahay wallahu aclam sheekh waxaa ka jira isbedelo cusub baa ka dhacay sanadkii ugu dambeeyey halka marka hore magaalada ay gacanta ku haysay puntland marka isbedeladaas siyaasadeed wax saameyn ma ku yeeshin waxbarashada guud ahaan
saamayn kuma yeelan run ahaanti waxbarashadu iyadu cidna u khuduuci mayso oo siyaasadda lagu loolamayo way ka baxsan tahay bulshada in wax la baro oo lasoo saaro oo bulsho taya leh oo aqoon leh oo ilaahayna ku xidhan diinteedana taqaana aqoontii maadiga ahaydna wax ka taqaano oo sayn horumarkii nolosha ay waxwa gaadho in la baro ay faa'iidaysato waa shay maftuuxa mar kastana waa lagu dadaalaya in jawi nabadeed oo aan dhibaata ka dhicin si tacliintii ay u hagaagto runtii aad baa loogu dadaalayay xilligii hore iyo xilligii dambeba waxaan leeyahay qolo kasta mar kastaba joogtaba wax isbedela oo takyiir ah ama hoos u dhaca marna ma yeelan arrintaasi waana dadaal xoog leh oo runtii dadka gobolka jo ay bixiyeen wallahu aclam waxaad ka warantaa oo kale sheekh waxaa jirta culammada door weyn bay ku leeyihiin bulsho weynta marka wax xalla iyagu ama maamuladan isbedelaya ama meesha colaada meesha ka taagan labada dhinac iyagu ma inay saameyn ama ololo ay qaadeen ma jiraan oo ay dadkii ugu sheegayaan inay waxaan yihiin ama qabyaalad laga fogaado ama dhinacii halka ay iyagu markaa u jeediyaan ummaddii
run ahaanti culimmadu dowlkoodu wax hadda qarsoon ma aha wax maaragtay mugdi ku jirana ma aha taariikh dheer oo beeshan meesha degan ilaahay ku abuuray ee degaankan degaanka u ah ilaa waktigii maxaan ku dhahay burburkii dowladdii ummadda udhexaysay ee burburtay ilaa maanta aynu joogno intaa culimada dowlkeeda ciyaaraysay mar reeraha dhexdooda oo reerka dhexdiisa dhib dhexdiisa ay isku soo duuleen iyo dhibaato dhex martayba ay dowr ka qaateen ha ahaato tan hadda timi qudheeda oo xuluul badan la isku dayey in wax la kala maareeyo aad bay runtii maxaawalaad fara badan loo galay oo taariikh dheer bay lahayd waxay la tahay hadda kelimaadee kuma soo koobi karo dowrka culimadu kaga aadan waxa weeye ummadda midaynteeda iyo inaan la isku xadgudbin iyo inaan dhibaata dhicin oo akhafu dararayn waxa la yidhaha sharka in la yareeyo haddii aan la wada xallin karaynin oo dhib oo dhan la saari karaynin in sharka la yareeyo waa shay shareecada ka mid ah marba heer bay taagnayd waxay la tahay markaa dowrkeeda culimadu mar kastaba way u taagan tahay ilaa haddana way wadaan horena way u wadeen ilahay waxaan ka rajaynaynaa marka inay ummaddu nala garato runtii wanaagga ay culimadu wado islaamkun baana xal ah wax kale oo runtii xal ah oo ummaddan daweyn kara qabiil baan daweynaynin mabaadii kale oo cilmaaniya oo loo keenay baan daweyn karaynin waxa ummadda daweynaysa waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa u noqoto iyo sunnaha rasuulka taa un baanu anagu intaa ugu baaqayna uguna yeedhayna wallahu aclam sheekh cabdinaasir ugu dambeyntii dadkan dibadaha ku nool waxaa laleeyahay iyaga ugu badan saameynta ugu badan ee dadkan colaadaha aafeeyey guud ahaan waddanka soomaaliya waayo lacagtii bay soo shugayaan iyagii baa dhiiri gelinaya shirar baa ka jira dibadaha jaaliyada ka shaqeeya howlahasi baa jira marka dadka maxaad u dardaarmi lahayd waxaan u dardaarmaynaa dadka ilaahay subxaana watacala inay ka cabsadaan qof kasta oo muslim ah waxaa saaran xil baa saaran kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi yani qof kastaaba waa ilaaliye qof kastana waxa weeye waa la su-aalayaa wixii uu xilka uu hayay ama mas-uuliyaddii la saaray qof kastaoo qaangaada oo baalig oo caaqil ah waxa weeye waa xildhibaan xil baa dhiba qiyaamahana waa la su-aal aadaya waxaanu ummadda kula dardaarmaynaa ilaah inay ka cabsato ummadda waxaanu kula dardaarmaynaa in tubta toosan oo islaamnimada ah inay xaggeeda u qaado ayaanu kula dardaarmaynaa in lagu dadaalo in ummadda khayrkeeda laga shaqeeyo oo wax wanaagsan laga shaqeeyo oo aan dhibaato la abuurin baynu kula dardaarmaynaa waxaan kula dardaarmaynaa in wixii wax lagu dhammayn karo oo aan dhiig ku daadanaynin in ummaddu ku wada hadasho wixii wada hadal lagu dhammayn karo wixii maaragtay wada hadal shahaaday heshiiska bay soomaalidu tidhaahdaa ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay guud ahaanteed ururin bay rabtaa in sharka la yareeyo in midnimo la raadiyo in lagu wada hadlo sida u fiican ee ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa inaan qaalaasa iyo fitan la abuurin inaan ummadda dab lagu shubin qof kastaba waxaad ogaataa lacagtaad bixinayso iyo ereygaad odhanayso iyo waxaad maaragtay ku talinayso qiyaamaha aduunbaa lagu horkeeni doonaa waa lagu weydiin doonaa waxaanu leenahay ummadda ayaan looga darin ummadda wax khayr leh oo horumar ah loo keeno oo danteeda ah taas ayaan ka dardaarmayaa ragga dibadda jooga runtii waxa weeyaan khayr badan baad qabataan oo wax badan oo wanaagsan waa ka shaqaysaan xagga sharkana waa laga yaabaa inaad mararka qaarkood rag badan ay ka shaqeeyaan waxaanu leenahay marka xagga wanaagsan khayrka isugu laguduweyda oo xagga dantu ay ku jirto isugu urura dalka wuxuu u baahan yahay ururin buu u baahan yahay reerka wuxuu u baahan yahay in la ururiyo oo diinta lagu ururiyo oo khayrka lagu ururiyo oo kuwa tabaalaysan la taakuleeyo oo kuwa dhibaataysan wax la taro oo la sameeyo harumar ama xagga biyood ha ahaato ama xag haata maxaan ku dhahdaa dhaqidda xitaa xoolihii oo hadda aad moodo inay baaba-ayaan sii dhammaanayaan oo ay sabab ka tahay dadkan lasoo xaraynayo ee xoolihii dhaqi lahaa inta laga soo ururiyo magaalooyinka lagu soo ururinayo oo maxaan ku dhahdaa wax badan loo kordhinaynin iyada dhibkeed ay leedahay xoolihii baadiyaha in la dhaqaabaa ka mid ah horumarka oo laga yaaba dad badan aanay fahamsanayn waxaanu leenahay tacliinta wax kaqabadkeeda qiimo leh oo aad wax lagu bixiyo cusbitaalada iyo caafimaadka in wax lagu bixiyo ayaa danta ah oo horumarka ummadda wax ku ool wax u tar ah waxaanu leenahay intaad meelo kale wax ku bixinaysaan meesha dantu ay ku jirto ummadda dhismaheeda wax ku bixiya iyo nabadaynta taas ayaan u dardaarmayaa ubadkiina iyo dadka gaaladu ay maxaan ku dhahdaa meel xun marinayso oo laga yaabo in dhaqanka xun ay qaataan ama gaaloobaan saad uga soo maarayn lahaydeen oo dalka u keeni lahaydeen oo maxaan ku dhahay meelihii islaamka uu jiraa u geyn lahaydeen baan ku talin lahaa waxaan odhan lahaa waxaad wax badan baa idin sugaya oo dan ah inaad tashataan oo maaragtay dadka ahlucilmiga ama ahlu ra'yiga ka tala qaadataan waa talada ii muuqata ilahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inuu idin ururiyo oo tubta toosan iyo dariiqa xaqa inagu hadeeyo ayaan alla subxaana watacaala ka baryayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh cabdinaasir xaaji axmed